bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wacan u wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu hawadeedii kaleenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa habeen talaada ah arbaca ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ururada bulshada rayidka kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka iyo dagaalka shabaab haddaba waxaad la wadaagi doonaa kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu la qaatay xubnaha ururada bulshada rayidka sidoo kale waxaanu caawa idinla wadaagi doonaa waad barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ka fuliyey deegaana dhaca bariga gobolka galgaduud ee soomaaliya howlgalladaas iyo halkay sida gaarka kaga dhaceenayaenu caawa warar idinkaga heenaa qodobadana kale caawa waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamsa cabdi bare oo kulamo kala duwan ka wado magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo kulamo lagu dardargelinayo dagaalka shabaab la qaatay qaar ka mida bulshada deegaanada jubbaland haddaba waxyaabihii uu ka yidhaahday howlgalka wejiga labaad ee dagaalka shabaab ee deegaanada jubbaland dowladda oo qorsheynayso ayaanu caawa wareegga wararka dalsan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo soo xiray madasha lixaad ee dhaqaalaha qaranka ee shirka hiigsiga laba kun iyo lix iyo laba kun iyo lixdanka caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa khudbo dhinacyo badan taabanayso uu ka jeediyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaanu caawa idinla wadaagi doonaa mucaaradka puntland oo ka horyimaaday guddi uu magacaabay madaxweynaha maamulka siciid cabdulaahi deni xilli xiisada siyaasadeed ee puntland fictor sare ay gaadhay caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa isla mida waxaad barnaamijkeena caawa kaga bogan doontaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo shir guddoomiyey kulanka guddiga joogtada ah oo laga hadlay ajandayaasha kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya xilli baarlamaanku ay hor yaalaan muwjado siyaasadeed oo aada u culus sidoo kaleetana ah xukuumadda soomaaliya ay u ololeynayso sidii baarlamaanku loo marsiin lahaa arrimo ay ugu horeeyaan wax kabeddelka dastuurka dalka sidoo kalena xildhibaano ay ka hor yimaadeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda dalka ayaanu caawa si gaara u eegi doonaa qodobadaas wixii nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno wareegga wararka dalsan ayaad caawa barnaamijkeena kaga boga doontaan axmed cali maxamed jaaja ayaa farsamada ku jiro aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhowe mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
arrin uguba ma ahe asalkaba inagu ummad wada islaamo ashahaadanayso allahe taqaano addeecdaanahayn
dalku waa nabad waa haddii lagaa helo oo macnaha in lays aamino ayaa dhammaatay tusaale wax ka baro siday wax u socdaan mm, ama maxaa wax lagu badbaadin karaa marka in la helo dawlad caadil ah iyo dad u diyaara cadaaladdu waa sinaan sinaantuna waa cadaalad
ama kaagnayey intee loo ordaa abaririnayay yalla aamina oon aamina anagu anagu anagu nabad baan rabnaaye war anagu nolol baan rabnaa
mar kaleabe wacan wanaagsan ayaanu dileenahay dhegeystayaal meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan muujada hirka dherelkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertz f m kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheenu ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale f m ku gaaro meel walba aad joogtaan waxaanu dileenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa xogta kulan maanta ee madaxtooyada soomaaliya ku dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud oo ballaarinaya la tashiyada ku aadan xaqiijinta hiigsiga dalka ayaa kulamo la qaatay dhallinyarada aqoyaanka iyo hormuudka bulshada rayidka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya ayaa kulankan intii uu socday waxa uu kaga warbixiyey xubnaha ururada bulshada rayidka ka socday arrimay ugu horeeyaan kow xoojinta fursadaha shaqada kobcinta daqliga yareynta saboolnimada ciribtirka waxa lagu yeero khawaariijta dhammaystirka dastuurka dalka iyo xaqiijinta higsiga soomaaliya heshiisa madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ku ammaanay dhallinyarada soomaaliyeed siday uga go-an tahay difaacidda dalka iyo xoojinta dowladnimada waxa uunu si gaar u dul istaagay fursadaha ee ugu jiro dhallinyarada soomaaliyeed ka mid noqoshada dalkeenna ee dallada bulshada bariga afrika waxaana uu eh, ka rajeeyey madaxweynaha soomaaliya in si mug leh eh, marka la eego ay kaga dhex muuqan doonaan dhallinyarada soomaaliyeed daladani maadaama dhallinyarada soomaaliyeed ay ku tilmaaman yihiin hal abuur firfircooniya adkeysi sida lagu baahiyey qoraal ee madaxtooyada soomaaliya l- markaasi ay faafisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kaleeto waxa uu dhallinyaradan kala hadlay sidii door muuqdo ay kaga qaadan lahaayeen hoolaha ay ugu horeeyaan ee xoreynta dalka iyo sidoo kaleeto marka la eego ee, arrimaha ee, dib u dhiska dalka waa hagaag ee, dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirno ee, magaalada muqdisho caawa waxaa ka soconayso munaasabad lagu taageerayo kubiirista soomaaliya ee dalada bulshada bariga afrika munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgelaya xubno wasiiro ah iyo eh, weliba eh, xubno kala duwan oo ay ka mid tahay rugta ganacsiga waxaana si weyn loogu bogaadinayaa doorka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ka qaatay kubiirista dalada bulshada bariga afrika xubnaha hadalkaasi ka jeedi ama xubnaha halkaasi hadalka ka jeediya waxaa ka mid ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala ayaa sheegay in ku biirista ee daladan bulshada bariga afrika aysan sahlanin islamarkaasina madaxweynaha juhdi uu ku bixiyey halka dhinaca kale rugta ganacsiga soomaaliyeed ay soo dhoweysay iyadoo sheegtay in ay u noqon doonto fursad weyn marka la eego ganacsatada soomaaliyeed ugu horeyn waxaad maqli doontaan ee, gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed waxaa xigi doono ee, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala
bulsho bulsho bulsho wax yar aan is dhegaysano marka wax yar aan is dhegaysano aan is dhegaysano wax yar bismillah آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، قدوميها قول كبنادر أهنا الدقة مقالة مقدشو وزير كحيجينا دا وزارة دا كردون وزارة دا قناصي وزارة دا warfaafinta iyo wasiirada kaleeto guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir dhaqanka culamaa udiinka ganacsatada degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir een, xildhibaanada labada aqal kasoo qaybgalayaasha culamaa udiinka in dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan rabaa marka u horeysa inaan soo dhoweeyo xafladdan quruxda badan leh oo ay noo dhigeen gobolka banaadir oo ah runtii xaflad qiimo leh oo ay ka turjumayaan inay yihiin hooyadii caasimadii dalka soomaaliya ayaga oo u dhigay xafladan caawa in loo mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud loogana mahad celiyo guusha aan gaarnay oo soomaaliya usoo hoyatay oo ah ku biirista een, bari bulshada dalladda bulshada bariga africa e e c da aan ku biirnay e e c oo aan ku biirnay soomaaliya afar iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad twenty three-ga oo waqti dheer laga soo shaqaynayay waxaan rabaa marka anoo ku hadlaya codka een, ganacsatada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dadweynaha soomaaliyeed inaan u sheego inay annaga maalin gaara ay noo tahay labaatan iyo afartii bishii koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo saddex oo aan ku biirnay bulshada dalladda bariga africa oo ah dallad ganacsi oo aada u weyn oo wax badan dalkeena iyo dadkeena tari doonta waxaan leeyahay si gaaray annaga farxad noogu tahay ganacsatadeenna waxaan kaloo rabaa inaan u xaqiijiyo een, dadkeenna soomaaliyeed weliba khaasatan ganacsatadeenna iyo soomaalideenna waxyaalo badanoo u baahna inay noo daaweynaysaa oo ay ka mid tahay soomaalideennu waxa waaye waa dad socod badan waa dad travel badan waa dad aada africa ugu socda marka barnaamijkaani wuxuu qayb ka noqon doonaa socodkeennii in uu macno u sameeyo oo aan noqonno dad milkiilayaal ah oo wax ka leh dalalka ay tegayaan oo maxaanku ihahdaa aan marti ka ahayn toddobada waddan oo aan ku biirno sideedda ku nahay dhammaanteen waxaan isu nahay marka dad isu furan oo walaal ah oo aan dhinaca immigrationka aan aada ugu dhib yaraan doono midda labaadoo faa'iidada ganacsatadeenna sida gaarka ah ay u helayaan waxay tahay annaga shaqada hadda loo diyaar garoobayo horaan usii qabanayba ganacsatada soomaaliyeed waxay degan tahay toddobadaas waddan intooda badan waa degannahayba annaga haddaan ka shaqaysanaa haddaan si oo xooggan ugu dhex jirnaa laakiin waxaa noo soo biirtay inaan heli doono xorriyad oo aan maaragtay aan xoog badan aan ku yeelan doono oo xoolaheennii aan la soo bambixi doono oo aan ku faani doono oo aan ka mid nahay maxaan ku idhahdaa bulshada dalladda a- bariga africa aan qayb ka nahay oo markaan wixii ka dambeeya aan si xorriyada ula ganacsan doono waxaa kaloo dadkeenu isla dhex marayaan inaanan dadkaas aan la ekayn waa run waa naga horreeyaan oo waa dad muddo m- waqti badanoo annaga aan mugdi ahayn ay iftiin ahaayeen laakiin dalkeenna marka hadda deyntana laka cafiyo oo deyn cafinta wax yaraa ka dhimana ay deyn cafintu noo dhacdo oo dalka maalgashigiisa oo furmo oo ajaanibta iyo qolo walba aan isugu nimaano oo dalkaani si deg dega loo mado maalgashto oo marketkaas aan ka faa'iidaysan doono saddex boqol iyo labiyo toban milyan bulsho ah aan u shaqo tegi doonaa oo aan rabnaa inaan badeeco geysanno oo aan u shaqo tagno marka waxay kutusaysaa soomaalida waxaan aad uga fikiraynay sagaashanka milyan oo dhabarkeena aan ka fikiraynay laakiin hadda waxaan galnay saddex boqol iyo labiyo toban milyan bulsho ah aan dhex galnay oo aan ka ganacsan doonaa dhexdooda kuna safri doonaa marka waxay kutusaysaa soomaalida awalaan aad u miskax furnayn annagoo aad u miskax furnayn haddii haddana naloo helay shaqadii iyo barnaamijka aan dhex geli lahayn waxaan leeyahay mudane madaxweyne shaqada aa qabatay iyo bulshada soomaaliyeed wixii aad tartay annaga dhan waxaan ku leenahay hambalyo ganacsatada soomaaliyeedna waxaa u furmay waa cusubaa u furmay iyo jid cusub insha allah waxaan rabaa in aan inaan dadkeenna u sheegno annaga waxaan leenahay xeeb dheer iyo kalluumaysi iyo wax badanoo oo dalkeennan oo warshadaysmi doona mar dhow dalkeenna waxaan bilaabi doonaa inaan warshadayno mar haddii la warshadeeyena waxaan warshadaheennaasi waxaan u iibgeyn doonaa badeecadaheenna saddex boqol iyo labiiyo tobankaasi milyanaan u iibgeyn doonaa annaguna waa ku dhismi doonaa waa aaminsanahay soomaaliya inay shan sano gudahood ay adduunka uga daba tegayso marka deyn cafintu dhacdo oo aan ugu soo noqonno insha allah haddii ilaa yaraado Een, ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha gobolka iyo garbihiisa iyo maxaanku idhahda degmooyinkeenna oo mar kasta u taagan calaamadii dalkeenna iyo qarankeena iyo mahadcelintiina marka mudane guddoomiye waxaan idin leeyahay aada u mahadsantihiin caasimadda soomaaliyana waa wixii looga bartay inay ahaato maxaanku idhaha hooyadii dalka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu thank you
aada u mahadsan tahay guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud وسلم guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wasiirada saaxiibada ah ku-xigeenada guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha iyo masa- iyo madaxda kaleeto ee rugta ganacsiga odayaasha dhaqanka culimmada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed ee guddoomiye jawaahir ay hogaaminayso maamullada maamullada degmooyinka gobolka banaadir dadweynaha magaalada muqdisho ee halkan jooga dhammaantiin salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacdasalaan marka hore waxaan rabaa in aan qabanqaabada munaasabaddan qiimaha badan uga mahad celiyo maamulka gobolka banaadir ee uu hogaaminayo guddoomiye madaale iyo shacabka magaalada muqdisho uu guddoomiyaha u yahay garashada weyn ee ay garteen in ay yidhaahdaan madaxweyne waa mahadsan tahay shaqada wanaagsan ee aad inoo qabatay waa wax runtii ah dhaqan ay tahay inaan xoojinno in laysku mahad celiyo oo laysdhiiri geliyo oo marka wax wanaagsan la sameeyo dadka loo mahad celiyo marka waxaan leenahay guddoomiye adiga iyo maamulkaaga waad ku mahadsan tihiin garashadaas shacabka magaalada muqdisho ee aad matashaan aad ku hogaamiseen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaas ka sokow hadalka qiimihiisii halkan ayay ka sheegeen dadkii soomaaliyeed ee sida gaarkaa shaqadan ay u qushaysay qiimaha ay soomaaliya u leedahana iyaga ayaa tilmaamay waxaan rabaa anigoo wakhtiga aan rabin inaan dheereeyo walaalayaal inaan idiin sheego guushan weyn ee halkan la xaqiijiyey ee madaxweynaha uu hoggaamiyey ee dowladda soomaaliyeed ay ka shaqaysay ma ahan shaqo si fudud ku timid ma aha shaqo iska dhacday oo caadifad ku dhacday waxay ka mid ahayd ahdaafta waaweyn ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la yimid hoggaanka ee uu doonayey inuu dadkiisa uga qaado dhibaatada iyo culayska wakhtiga dheer ragaadiyey waxaad og tihiin dowladda soomaaliyeed ee madaxweyne xasan sheekh uu hoggaaminayo in ay duruufo adag oo mararka qaarkood ay adag tahay in laga wada shaqeeyo inay hal mar ka wada shaqaynayso waxaad og tihiin dagaalka lagula jiro khawaarijta oo culayskiisa iyo qiimihiisa inta uu ku kacaya aad og tihiin oo dowladdu ay ku jirto oo madaxweynuhu ugu horreeyo waxaad og tihiin musiibooyinka rabbaaniga ah oo ay ugu horraysay abaartii ay dowladdu la koysa la kowsatay iyo daadadka hadda socda waxaad og tihiin ahdaafta waaweyn ee ay ka mid tahay dayn cafinta ee ay ka mid tahay kubiirista bariga afrika ee ay ka mid tahay qaadista cunaqabataynta hubka ee ay ka mid tahay qorshaha weyn ee qaran ee hiigsiga labada kun iyo lixdanka iyo arrimo kale oo aad u fara badan arrimahaasoo dhan waxa ay muujinayaan aragtida fog ee hoggaanka qaranka ee maanta jira uu doonayo inuu dalka iyo dadka soomaaliyeed ku geedigeliyo runtii arrimahaasi waa arrimo masiiri ah waa arrimo ka sal ballaaran aragti kooban iyo dareen kooban oo koox iyo shaksi waa dhaxal u haraya dadka soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan dadka soomaaliyeed halkan uga diro farriin ah in qiimaha ay mudan yihiin arrimahaasi lagu soo dhoweeyo halkan sida laga sheegay qofka magaalada muqdisho ku nool wuxuu garan karaa sanad ka hor magaalada muqdisho xaaladdeeda amni sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay qofka soomaaliga ah ee jamhuuriyadda soomaaliya ka warqaba waxa uu garan karaa xaaladda khawaarijtu ay ku sugnayd sanad ka hor iyo maanta meesha ay ku sugan tahay qofka soomaaliga ah wuxuu garan karaa sanad ka hor in la gaaro arrintaani riyo sida ay u ahayd iyo sida aanay suurtagal u ahayn waxaad ogtihiin waxyaabaha kaleete hadda waddada ku soo jira dhici doona qiimaha ay dadka soomaaliyeed ugu fadhiyaan marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyadoo intaasoo oo dadaala ay jiraan mahmaah ama suugaan soomaaliyeed baa waxay ahayd in kastoo loo baaqo oo loo sheego barwaaqo dad bay meel bogtaa waxaad og tihiin oo aada la socotaan iyadoo waxaas oo wanaaga ay waddanka ka socdaan in weli uu dhaqa dalkeenna haraadi ku yahay dhaqanka ah lugaha in la isku dhego oo intaasoo dhan ay dad dana gaara la isku dayaan inay dadka soomaaliyeed indhahooda ka leexiyaan waxaan dadka soomaaliyeed leeyahay mugdi iyo iftiin waa kala cad yihiin kuwa noocaasa ee marin habaabinta noocaasa u taagan u duceeya in ilaahay iimaanka geliyo meeshan waxa ku jiraahay waa mustaqbalka dadka soomaaliyeed oo iyaga hadlaya oo doonaya inay lugaha ku dhagaan naftooda iyo awlaaddooda ay ugu horrayso maslaxooyinka marka noocaasoo kaleeta ah qofka raba inuu daboolo oo uu qariyo indhaha iska tiro isbeddelka magaalada muqdisho ka muuqda qofka raba inuu iska qariyo dagaalka khawaarijta lagula jiro qofka raba inuu iska qariyo waxaas wanaagih aad aragteen ee raba inuu inta dadka soomaaliyeed soo hor istaago sawir mugdi ah u sawiro dadka soomaaliyeed waa inay iska diidaan waanay iska diideen aragtidaasina meel naguma laha boosna naguma laha waxaan runtii aad iyo aad uga xumahay wakhti aan fogeyn saacado ka hor toban dhowr saacadood ka hor in aad arkayseen dad mas-uuliyiina oo dadka soomaaliyeed inay matalaan raba oo dadka soomaaliyeed matalaadooda sheeganaya oo waxaasoo dhan raba inay dafiraan oo dadka soomaaliyeed mugdi ay u sawiraan dadka noocaasa waxay mudan yihiin in gacanta laga qabto waxay mudan yihiin dadka soomaaliyeed in u sheegaan ay yidhaahdeen waxaad sheegaysaan waa beentiinna qofka soomaaliyeeda raba inuu wax saxo ee siyaasiga ah waxaa laga rabaa kow inuu waxa wanaagsan sheego sida uu islaamku qabo waxaa la rabaa inuu waxa wanaagsan ka mahad celiyo hadduu qof qalbi wanaagsan yahay waxa markaas la qalloocanna uu sheego laakiin qofka isku dayaya inuu idiin sheego inaan magaalada muqdisho isbeddel ka jirin inuu idiin sheego inaan khawaarijta dagaalkeeda horumar laga gaarin inuu idiin sheego in arrinta halkan uu ka hadlay guddoomiye gabayre ee dadka soomaaliyeed suuqyada iyo nolosha ay helayaan inayna macno lahayn ee raba inuu idin soo hor istaago oo fikir idinka iibiyo uma qalmo inaad dhegaysataan inuu idin hor yimaadana uma qalmo waana inaan dhammaanteen idhaahno marin habaabinta iyo lugahan isku dhegaynaa waa diidnay wakhtigeedii waa ka nimid horaan u soconaynaa dhammaanteen waa inaan iskaashanno waxaan kaloo rabaa runtii halkan inaan uga mahad celiyo munaasabaddan maamulka gobolka banaadir ee guddoomiye madaala uu hogaamiyo iyo maamulada degmooyinka dadaalka ay ku bixinayaan magaalada nolosheeda in la hormariyo oo isbeddel lagu sameeyo halkan waxaa laga hadlay oo dadka soomaaliyeed ay marar badan ka hadleen arrinta ku saabsan biyaha xaqiiqadu waxay tahay biyaha magaalada muqdisho kada ay californiya kuwa sida ay muqdisho ka yihiin ka daran bay ka yihiin dubayay ka yihiin adduunyadoo dhanay ka socdaan waxaan rabnaa marka qofka indhihiisu ay arkeen biyaha elniina ay keentay waa inay indhihiisu arkaan dhismaha waddooyinka magaalada muqdisho lagu sameeyey marka hore waa intaas laga mahad celiyaa marka xigtana waa inaan ka wada shaqaynaa duruufta keenaysa inay biyuhu istaagaan oo mas-uuliyaddeeda aanay maamulka gobolka keliyu lahayn waa inaan ka wada qayb qaadanaa xaqiiqadu waxay tahay xaqiiqadu waxay tahay dadka ku nool magaalada muqdisho ee magaaladan ku dhex socda ayaa dareemi kara isbeddelka ku dhacay waddooyinka iyo mooralka wanaagsan ee guddoomiyaha iyo doonistiisa marka guddoomiye waxaan leenahay waad mahadsan tahay waana ku garab taagannahay mar kaleeto dhammaantiin aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa sanadkan inta uuna dhammaanin guulo kale oo kuwan kasii waaweyn oo ka farxad badan inaan u dabaaldegi doonno sanado kooban gudahoodna insha allahu tacaala sawirka soomaaliya ay lahayd soddonkii sano dhowr iyo soddonkii sane lasoo dhaafo inaan xirno oo jabtar kale iyo nolol kale aan bilowno mar kale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aad u
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba kee maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuun kuma mayrtid ha dhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaaga u darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka indonesiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber lix hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhamaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba
waa hagaag dhegaystayaal meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay saaxiibayaal habee wacan wanaagsan barnaamijka wareega wararka raadiyo hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad weli dhegaysanaysaa markaan haddii aanu fiirino wararka inaga soo gaaraya gobolka galgaduud ee soomaaliya ayaa ku warramayay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ay howlgallo ay ka fuliyeen deegaano dhaca gobolka galgaduud ee soomaaliya howlgadaas ayaa la sheegay in ciidamada dowladdu ay ku bartilmaameysadeen faroosimo ay dagaalamayaal shabaab ay ku lahaayeen gobolkaasi dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada deegaanka ayaa la warinayaa in howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen deegaanka la yidhaahdo ceel xasan cali kaasi oo dhanka koonfur kaga beegan deegaanka budbud ee gobolka galgaduud warbaahinta eh, ku hadasha afka dowladda ayaa baahisay in ciidamada huwanta ay la wareegeen deegaankaasi oo ay howlgalku ay ka fuliyeen halkaasi oo ay fariisimo ay ku lahaayeen dagaalamayaal ka tirsan shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la sheegay in howlgalkan ay ka fuliyeen deegaankaasi ee ceel xasan cali la yidhaahdo inay ku dileen lix degaalyahan oo ka tirsan dagaalamayaal shabaab sidoo kaleetana waxay sheegeen in ay eh, hub ay ka furteen dagaalyahanadaasi sida lagu sheegay warkan lagu baahiyay warbaahinta dowladda ma jirto ila ka madax bannaan oo eh, xaqiijin kara sheegashada warkaas geesta kale haddii aanu fiirino dhegeystayaal ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta soo xiray madasha lixaad ee dhaqaalaha qaranka ee shirka hiigsiga labada kun iyo lixdanka khudbad dhinacyo badan taabanayso ayuu ka jeediyey saalax jaamac ra-isul wasaare ku-xigeenka soomaaliya
kaaba u soo joogay waayo dadku haddii aanay taariikhdooda ka bogan iyo waxay soo mareen ma geli karaan safar cusub oo ay isbeddel ku samaynayaan wadaadkii ka yimi ee, ee, hadda panelka ka mid ahaa ee mala- ee, ekonomista ahaa ma reer suudaan inuu yahay baan u malaynayaa baa wuxuu yidhi war bal xagga dhaqanka iyo arrimaha bulshada soo geliya discussionka badi dhaqaalayahanada waxaa lagu yaqaanaa they often seem to quantify, qualify and quantify things iyagoo xisaabaad isticmaalaya inta badan oo nambarada haddii laysku dardaro g d p gu toban buu gaadhayaa haddii taa laysku dardaro toddobuu gaadhayaa nambaray u arkaan laakiin waxaani waa dad iyo duruufo iyo habfeker nololeed oo la rabo in la jiheeyo Een, bal aan ku bilowno marba gabay baa igu soo dhaca xaaladda lagu jiro markaa oo raggii hore ay yidhaahdeen nin soomaaliyeed oo lixdameeyadii noolaa oo la odhan jiray qaasim oo gabyaa ahaa ayaa isaga iyo nin aadan carab la yidhaahdo oo aan labadaba aad u jeclahay baa waxay ina siinayaan cabir waxa laga filinayo dowladdii soomaaliyeed waayo this is about economic transformation economic development ma aha profit seeking agenda qolooyinka bunuugta iyo kambaniyadu shir gaara intay galaan way iska warsan karaan sireebaynu profit marginka kor ugu qaadnaa laakiin halkan waxaa laga hadlayaa daryeel ummadeed kobac dhaqaale economic growth is not an end it's a means to an end si loo kordhiyo een, qaybaha ka maqan muwaadinka soomaaliyeed loo kobciyo fahamkiisa daryeel cunto uu helo waxbarasho u helo agab u helo uu nolosha ku maaraysto and those are the affairs of government dowlad waa inay isu ableablayso inta wax haysatay iyo inta kale oo ay wax isugu celceliso bal ninkaa lixdameeyadiisu u fikeraya baan rabnaa marka inaan ka bilowno wuxuu yidhi dayaxa la kala boobayaa iyo dirarkii cawleed ee xidigtii dagaariyo la dhaaf diilintii gureeye dibbaa laxaha loo eegayaa sacana waa daaqee duqii samada lagu sheegi jiray iyo dide cirjiidhkii ee dabaylaha rag baa kala yaqaan buu yidhi dowga loo maro hadba waqalka dihin ruushku wow doogsin cararaaye daruuraha la weeraray nin ogii dib uga faallow dee malaha oday reer miye weeye oo hawd ku soo koray warniyo nimanka maraykan iyo ruush leh ee dayaxa aadaya maxaa inaga reebay buu horta taagan yahay ninkaas bal hamiga ku jiray iyo rag inaanu ka hadhin oo ummadda soomaaliyeed aanay asagood ka hadhin ayuu ka fekerayey halka aadan carabna u lahaa sidii baan manjaha ugu socdaa buu yidhi moodharleydiiye sidii baan martida caano qudha ugu macsuumaaye show wuxuu filanayay xataa wax kale iska daayay in gaadhi halkaa loo soo dhigo buuhurle dusheed oo uu ku daanshadaanshooro dowlad wuxuu ka filanayay inay noloshiisa beddesho ilaan caanaha iyo geela isaga af yaqaanee in intii loogu imanayo muu filanayna wuxuu islahaa waxbaa lagugu daraya marka horta intaynan nambara ka hadal rabitaanka qofka soomaaliga ku jira saynu cabri karnaa waxaan gabaygan ku xasuustay qaybtiisa dambe magaalada buurdhuubo maanta inagoo arrimahan ka hadlayna guryihii daad baa qareeyey jiingadda intii u sarraysay baa ka muuqata waa buurdhuubo luuq shan kun oo qoys oo meel ku xidhnaa waxay noqotay inaannu diyaarad halkan ka saarno helikobtera markaynu dalkeennii xoraysan kari weynay diyaarad helikobtera inta laga saaro halkan doonni inta la saaro diyaaradda ay baydhabo ku degto ka kacdo oo halkaa baar dheere iyo luuq aannu doonyageyno sabankan hadda aynu ku noolnahay in dadkeennu ay duruufta ku jiraan lixdankii bal wuxuu gabyaagana yidhi baan dul istaagaynaa wuxuu yidhi sidii bay u dooniyeysan tahay damashii weyneedee sidii bay duleedada dharli'i ugu dabjeexaane sidii baa dudada ardhiciyo dacaw u joogaaye in security buu ka hadlayaa marka sidii baa dudada ardhiciyo dacaw u joogaaye sidii baa dugaag sidii buu dugaag uga gurtaa daaqa xoolahee sidii baa dacuhu aqalladii uga daloolaane waa safarkii baydhabo aan ku tegey ee aan ku soo arkay dad cariishyo ku nool aqalladu waa naga doola buu leeyahay waa properly 1963 hadda oo aynu 2023 ku jirnana saddex milyan oo soomaaliya baa cariishyo ku nool sidii baa dugaag uga gurtaa daaqa xoolaha ee sidii baa dacuhu aqalladii uga daloolaanee sidii baa daroonnimada iyo daad u gelayaa daadkii buu ka hadlayaa daadkii baa qaadanaya wada daaradku xaabaalayabuu ka hadlaya isagu uu soo gaadhay sidii bay degmadu ceelashii ugu darlayftahay sidii baa ceel aan biyo ku jirin aan ugu lugo-aynaa buu leeyahay water scarcity iyo water management buu ka hadlaya ninkaas oxfordna ma uu teginaya meelaha ragga qaar ay kasoo qalin jiiteen laakiin baahidiisa uu cabiri kareeyey sida hooyadii aan ku soo arkay baydhaba cidhifkeeduba ay waayaheeda u cabiri karaysay sidii baa ducaalow biyaha loo dawariyaaye sidii bay dabagaabsi u tahay haradii doolo dooluu ninkaasi ku noolaa oo ay weliba dibindaabyo iyo diriri joogtaaye we are conflict prone society buu leeyahay xataa annagu haddaan wax qabsan lahayn reerihuun baa isdilaya buu leeyahay waa cilladda hadda ka taagan meesha la yidhaahdo boqdharkayn oo ay reere isku hor fadhiyaan magacyo maamulaana sheeganayaan dagaalamayaanna waxaan ku rajo weynahay halkan baa wuxuu ku qoray sidii bay u doonyaysan tahay damashii weyneede laascaanood iyo burco iyo meel walba waxaa jooga oo fadhiya waxgarad inta colaadda iyo dhibta raadinaysa waxaa ka badan inta diin leh ee dhaqan leh ee soomaali waxay isu tahay garanaysa ee nabadda ka shaqayn karta marka inta ajaanib u iman lahayd we remain hopeful in intay iyagu fadhiistaan waa sidii lagu yaqaanee ay nabad ku soo dabaalaan ummadda waxaa hubaala deris kale meeshaa iyo meelaha kale laysku hayaa oo ay helayaan ma jirto aan iyaga ahayne waxaysu ahaanshiiyo iyo wadadeganaanshiiyo iyo soomaalinimo iyagaa inta u badan wadaaga inta aanay meelo kale doolaalla u dirsan waxaan markaa gabayga uga soo bilaabay suugaantu waxay inoo sheegaysaa xaaladdeenna dhabta ah it is a great idea to draw experiences from malaysia america sweden botswana meelaha la yidhaahdo south africa dalalkaa dhaqaalahooda kobciyey shan boqol iyo labaatan doolar buu qofka soomaaliyeed sanadkii helaa shan boqol iyo labaatan doolar dadka qaarna tib bay ku bixiyeen horta waxaan rabaa inaan hal meel ka bilaabo gabyaagaa soomaaliyeed oo u hadlaya dadka soomaaliyeed iyo hooyadii aan ku soo arkay baydhabo cidhifkeeduba hal shay bay wadaagaan inkastoo waayuhu ku adag yihiin waa dad leh agency yididiilay leeyihiin rajay leeyihiin diin bay leeyihiin dhaqan bay leeyihiin wixii soomaaliya ka dhacay oo dowlad la'aanta soddon jirsatay meelaha qaar markay ku raagto dadku way socunaan doctor maxamed ibraahinkii halka fadhiyey ee p h d ku haysta global finance dalkaa burburay buu wax ku soo bartay kana soo baxay weliba isaga diyaasbare lagama soo taageerin waxay taasi ku tilmaamaysaa ama ha dhoofo oo sida moo faarax faqriga cagihiisa kaga carar ama sida ilhaan umar tartan ha gasho oo dowladda maraykanka waxa ku soo kordhiso ama sida brofesaradii halkan fadhiyey adduunweynuhu ha dhagaysto inkastoo annagu malaha soomaalida inay dhagaha u raaricisaba aanay ogoleen cilmigii qofka soomaaligii ama tuuladiisa ha joogo oo geeliisa ha la joogo oo beertiisa ha falanayo ama adduunka ha joogay waxaa la qirayaa inuu yahay qof sharfan oo yididiila ku jirto zambiya soomaalidu qayb lixaad le bay ka qaadataa dhaqaalaha dalka angola steel industriga iyagaa haysta kenya waad aragteen south africa waad aragteen weliba waxay ku darsadeen mar allaaliya marka ay dalka ka dhoofaan unbaa gobanimadooduba sii kordhaysa oo soomaalinimadoodu sii kordhaysa oo ay isgarabsanayaan inta badan inkastoo xilliyada beledu taagan tahayna ay lacagta soo xawilaan ilan caado la gooya waxa la yidhi calaa lay leedahay waa wixii ay ka soo gaadheen aabbayaashu waa qaybaha aynu rabno in laga dhimo anu markaa waxaan jeclahay inaan ka bilowno dadka soomaalidu haddii fursad la siiyo sidii qalloocoo loo siiyey sidii ragga halkaa fadhiyay gabdhaha markii loo siiyey ay ka hormareen asaagood waxaa dhugasho keliya mudan qoridii afka soomaaliga qoridii qorshihii qaranka horumarinta qaranka u horreeyey kii labaad kii saddexaad kii shanaad waxaa soomaaliya ka dhacay inkastoo xilligii kacaanka wax badan aanu ku diidannahay haddana wax badan oo ay qabteen ayaan indhaha layska qaban karin soomaaliya waxaa ka dhacay a fundamental economic transformation waxaa ka dhacay luqadeedii bay qoratay literacy ratekuna wuu kordhay laakiin maxaa ka khaldamay siyaasaddii bay fadhiisin kari weyday siyaasaddii waa tii markii dambe dalku inaga burburay aan markaa bal waayaheennaa tegay waan ka hadlay tan hadda taagan kusoo durku horta waa shan iyo toban iyo siyaadaa la yidhi dadkii soomaaliyeed dadka soomaalida ilaahay ka soko waxaa u maqan dowladooda tamartay doonto hala ahaato dowladdana waxaa u maqan aqoon-yahanka soomaaliyeed oo dowladii ingredienska ka kooban tahay waa qaybaha kala duwaneed bulshada aqoon iyo cilmi baadhis iyo waaya aragnimo dowladdu waxay marti uga tahay intii wax garanaysa rag iyo dumarba aad baan rabaa inaad idinku booriyo inaad shaqooyin adadag iyo howlo aad hayseen intaad ka timaadeen aad maanta halkan fadhidaan oo aad dhallinyarada xilli aad mari jirteen maraysa oo culayskaa culus u egman aad caawinaysaan marka aad baan rabaa inaan idinka mahad celiyo horta intiinaan halkan fadhidaan transformationkeenna iyo
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha ugu dambeeya ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaan isla joognaa gudaana caawa intaas ayaan jeclay inaan kusoo abmeero barnaamijka wareega wararka dalsan axmed cali maxamed jaaja ayaa farsamada ku jiray barnaamijka kiisa xiga nabadgelyo